Tan iyo markii la aasaasay Jubbaland, waxaa isbedel ballaaran oo ku yimid waxbarashada ardayda deegaanada Jubbaland iyada oo sare u kac ku yimid tirada ardayda aadda dugsiyada waxbarashada. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland, Axmed Faarax Cali Aweys, ayaa ka hadlayay isbedelka dhanka horumarka ee waxbarashada Jubbaland iyo guulaha laga gaaray tirada ardayda aadda dugsiyada waxbarashada Jubbaland.
Jubbaland Kismaayo ayaana waxaan ka bilownay oo kaleeto hal iskuul waxaan ku bilownay ilaa konton arday iyo saddex macalin iskool iskoolada ka mid ah hadda Kismaayo ku yaalla waaweyn maantana runtii wax lagu farxo waayo waxay marayaan boqol iyo afartan iyo laba kun waatan hadda ay kuu sheegaya dadka waxbarta hadda waxbarashada ku jira halkaasay marayaan oo maalin maalinta kor bay u kacayaan waxaana ugu weynaayo sabab u ahaa markii dowladda jubbaland la aasaasay ay si fiican oo saayid ah usoo kacday wasaaradna yeelatay maamul iyo waxay yeelatay nidaam hogaamiya waxaan soo maray annagoo manhaj haysan annagoo aan macallimiin taya leh haysan annagoo aan iskuullo waaweyn ama iskuullo wax lagu dhiga haysan annagoo amni aan haysan waxaasoo dhan baan soo maray oo waxbarashada ku warinay runtii laakiin intii dowladda jubbaland ay soo kacday oo maaragtay la helay waxbarashadu waxaa maalaysaa maalima maalinta ka maysa inay kor usoo kacaysay waad arkayseen ayaama dhoweyd imtixaano iyo de waxaa la helay shahaado dadkao dhan ka dhexaysa waxaa la helay imtixaan dadkao dhan ka dhexaya waxaa la helay manhaj dadkao dhan ka dhexaya waxaasoo dhan ma jirin waxaa la helay macallimiin la shaqaalaysiiyey sidaan hadda kuu sheegaya tartar maa bilowday waa arkaysay hadda sanadihii lasoo dhaafay jubbaland oo kaleeto safka hore ayay gelaysay oo ka gelaysay kaalimihii sanadihii usoo dambeeyey oo lasoo gaaray mar haddii la tartamona waa waa la kala dheereeyaa marka runtii arrintaas waxaa sabab u ah dagaalka iyo dadaalka ay gashay soomaaliya oo dhan ay u gashay waxbarashada gaar ahaan reer jubbaland oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda jubbaland uu qayb weyn ka qaatay inay waxbarashadu soo kacdo oo horumar gaarto qayb weyn uu ka qaatay dad ehel u ah iyo dad oo aqoon u leh inuu u raadiyo ayaa maaragtay sabab u ahayd runtiina hadda meel lagu faani karo oo sarraysa ayay gaartay waxaana sabab u ah amniga iyo iyo iyo nidaamka iyo sharciyadda la helay oo lagu shaqaynayo iyo instituushinada jira ayaa sabab u ah marka runtii markii la isbarbar dhigo waqtiyadii hore xataa oo aan hadda soo sheegayay marka laga reebo dowladdii kacaanka waxaad mooddaa inay hadda waxbarashadu aad iyo aad usoo fidayso usoo korayso in soomaaliya oo dhan gaar ahaan reer jubbaland degmooyin aan wax laga bari jirin ba hadda wax laga bartaa iskoolla ka samaynay macallimiin geynay oo waxbarashadii ka shaqaysayo oo degaan kasta aan gaarsiinay